halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale efemyada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska afrika
bisha juulaay sanadka idaacadda waxaa si wada jira idin kugu daadihinaya anigoo ah daawuda weysiyo xaashi ibraahim aadan
ha aad iyo aad dagaalada afariyata ka saacadood oonu maqlina afariyata ka saacadood maqlina iminka soddon qof baa dhintay shalay tolo oo ah suudani iyo maxay haytayeen eritriyaan
waa xamdah cabdirasaaq oo ka mid ah soomaalida ku dhibaataysan magaalada tripoli ee dalka libiya xilli magaalada tripoli ay ka jiraan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaad iska soo horjeeda
maantaa inaan waalli qabay laysku qaban mayne qarnin buu ku dumay baan ahaa geeri qawjadahe sow inaan xuseen soo qabriyey qeylku heli maayo waa qoraaga axmed faarax idaajaa barnaamijkai dhaqanka hidaha goodhoo maqli doontaan barnaamijkii wixitaanka dhegaystaha iyo warar kale aan idin heena marka hore wararkii caalamka
xamaas ayaa si habsan ah u ogolaatay axaddan maanta ah xabad joojin afar iyo labaatan saacadood ah oo dhinaca bini'aadminimada ah oo ka dhacda khaza laakiin israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadi doonto inay duqayso dhammaan dhulka dhuumaha dhulka hoostiisa ah ee ay xamaas u adeegsato inay si qarsoodi ah hub iyo dagaalyahanaba ugu soo gudbiso dowladda yuhuudda israa'iil ayaa iyadu markiiba aan ka jawaabin hadalka ka soo yeeray xamaas iyo in ay ogolaan doonto xabad joojin cusub ka hor fasaxa ciidul fitriga xamaas ayaa markii hore diiday xabad joojintii ay ku baaqday israa'iil maalintii sabtida ah oo dagaalkuna uu markiiba dib u bilowday ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u sheegay telefishinka c n n in xamaas ay ku xadgudbaysay xabad joojinteedii iyada oo sii waday inay israa'iil gantaallo kaga soo rido dhinaca khaza
maleeshiyaadka ururka boko xaram ayaa afduubay xaaska ra-isul wasaare ku-xigeenka cameroon iyo duka magaalo ku taala xadka nigeria saddex qof oo kale ayaa la dilay markii rag aada hubaysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka boko xaram ee nigeria ay weerareen guryo ku yaala magaalada colofata waqooyiga waddankaasi cameroon afhayeenka militariga cameroon frederick masogoy ayaan weli xaqiijin afduubkaasi inuu dhacay balse waxa uu raadiyaha dowladda ka shaaciyay inuu dagaal culus ku dhex maray goobtaasi ciidamada cameroon iyo rag hubaysan oo ka yimid dhanka nigeria ilo ku dhow duqa magaalo ee la afduubay ayaa u sheegay v o a in dadka weerarka geystay dhanka xadka ula dhaqaaqeen xaaska ra-isul wasaare ku-xigeenka waddankaasi axmadu cali weerarka maanta dhacay waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee boko xaram ay ka fuliso gudaha cameroon tan iyo maalintii jimcaha
ugu yaraan soddon iyo siddeed qof ayaa ku dhimatay caasimadda ku taala bariga waddanka libiya ee benghazi iyada oo xoogaga dowladda ee libiya ay isku dhaceen fallaago islaamiyiin ah sabtidii shalay iyo axaddan maanta ah warbaahinta dowladda masar ayaa sidoo kale tabinaysa dhimashada saddex iyo labaatan qof oo masaari ah oo ku dhintay caasimadda libiya ee tripoli kadib markii uu gantaal ku dhacay gurigooda oo ku dhow garoonka diyaaradaha halkaas oo dagaal faraha looga gubtay uu ku dhex marayo maleeshiyooyin iska soo horjeeda uu galay toddobaadkiisii saddexaad libiya ayaa cagaha la galaysa rabshado kale oo daran tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii sanadkii laba kun koob iyo tobanka tan iyo dagaalkii sanadkii laba kun koob iyo tobanka waddankaasi lagaga saaray hogaamiya mucamar al khadaafi maraykanka qaramada midoobey iyo turkiga ayaa shaqaalahooda diblomaasiyadeed ka soo saaray dalkaasi hadal qoraal ah oo lasoo saaray dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo xafiiska arrimaha dibadda iyo boqortooyada ay sidoo kale u soo jeediyeen muwaadiniintooda ku sugan liibiya inay si deg deg ah uga soo baxaan maleeshiyaadka ururka baarayaal ka tirsan booliska dalalka australia ee netherlands ayaa dib u dhigay qorshe ay hadda maanta ku doonaya inay ku booqdaan goobtii ay ku burburtay diyaaraddii maleysian airlines ee bariga ukraine iyagooo sheegay inuu jiro welwal dhinaca amniga ah iyadoo goobta uu dagaal ka socdo dhammaan laba boqol sideed iyo sagaashankii qof ee saarnaa diyaaraddii maleysian airlines ayaa dhintay markii diyaaraddu ay soo dhacday toban maalmood ka hor iyadoo uu kala gooshaysay magaalooyinka amsterdam iyo kualalumpa waxayna ku dhacday goob ay falaagadu haysato ku taala magaalada donesk ee ukraine halkaasoo muddo bilaaw dagaal ku dhex marayo ciidamada ukraine iyo gooni u goosadka ruushka taabaxsan dhowr ka mid ah saraakiil u dhashay australia iyo holland ayaa goobta gaaray si ay u baaraan kaalina uga geystaan helista haraagay dadka iyada oo la sheegay in falal lagu baabi'inayo cadeymihii la heli lahaa goobtaasi laga soo tabinayo
ramadaan kariim iyo habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka libiya in ka badan konton qof ayaa ku dhintay dagaalo culus oo magaalooyinka banqaazi iyo tripoli ku dhex maray maleeshiyaad iska soo horjeeda magaalada tripoli waxay maleeshiyaadku weli ku hardamayaan gacanku haynta garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha shalay dowladda maraykanka waxa ay shaacisay inay shaqaalaheeda safaaradda kala soo baxayso tripoli colaada jirta awgeed haddaba magaalada tripoli waxaa dadka ay dagaaladaasi saameeyeen ka mid ah xamda cabdirasaaq oo halkaasi tahriib ku tagtay daawud aweys ayaa khadka taleefonka kula xiriiray ugu horreynna waxa uu weydiiyey siday tahay xaaladda magaalada tripoli wallaahi xaaladeeda walaalo aad bay u foolxunta aad bay u foolxunta soomaalidana waa ku dhib qabtaa waxaan ku dhahay iminka qaar badan baa la qaaday oo gaadhaysa boqol iyo labaatan qof gaadhaysaa la qaaday meel biyo la-aana bay joogaan meel bilaa teleefona bay joogaan yacni cunto ma helaan waxaan ku dhahdaye dee sinjigooda nadiif maaha afar iyo labaatan ka saac warta dhibaatada libiya ku qablada ilaahay baa koobi karaya ma fahantay waan haddaan garta moodaynana maxay hatay inaan sidaa u dhibaatoonayna dee waddankayga hooyo kamaanaan nimaanin anigu kullay baabaanoo dhibaatoonay baan leenahay dadka naga dambeeya baan leenahay waddankiina dalkiina iska aamina oo haysta oo jooga muddo intay leeg ayaad haatan tripoli ama libiya ku sugan tahay walaal toddoba bilood bishii koobaad baan kasoo baxay hargeysa anigu Eh, kadibna halkaasi ayaad gaartay
halkaasaan gaadhay laba magafaan soo maray lacag badan baa iga baxdo toddoba kun oo doolar gaadhaysa haddana weli meeshaan rabay maan gaadhin ma fahantay jeel baan galay baddaa la iga soo qabtay waan dhibaatooday yacni waxaan ku dhintay ilaahay unba og dhibaatadaan soo maray Eh, aniga haatan inta ila midkaaba haatan libiya oo aad u joogtaan inaad kasii dhooftaan dagaalo ayaa ka socda oo magaaladii waatan eh, maalin walba dagaal ay ka dhacayaan dad badan ayaa dhintay marka eh, soo taasi ma muujinayso in go-aankiini hore halka aad waddankiini kaga soo tag tagteen uu qaldanaa maadaama halka aad tagteenna dagaalo haatan ay ka jiraan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad go-aankaygu aad buu khaldanaa fikrad khaldan oo xun baanan ku fikerinay haddaan moodayna dee waxyaalada inaan la kulmanina waddankaygii baan raaxiya nololba ku haysan halka nololna kuma haysan raaxana kuma haysan M- marka tripoli dagaalada marka ay dhacayaan miyaad maqashaan dagaalada qaabkay u dhacayaan iyo sida magaaladu ay u qasan tahay haa aad iyo aad dagaalada afar iyo afartanka saacadood oonu maqlina afar iyo afartanka saacadood maqlina iminka soddon qof baa dhintay shalay tolo oo ah suudani iyo maxay haytayey eritreyaan xaggee ku dhinteen se magaalada tripoli ku dhinteen miya isla magaalada tripoli xaafadda krimiya ma madaafiic ayaa kusoo dhacday mise waa la beegsaday aa madaafiic baa kusoo dhacday marka xaafadaha soomaalida ay degan yihiin wax khasaara oo ka dhacay lahaa haatan ogtihiin ma jiraan weli alxiin iyaga biyo la-aana ma haysato alxamdulilah alertka ma ugu joogaa laakiin xaafadaha trabili ka midka alertkii biyihii waa laga goostay waxaan ku dhahay maweysaxadaasa dirqa ku heleysaa wallahi bilaah Eh, marka en soomaaliya halkaasi safaarad ayay ku leedahay idinku wax xiriira ma la samayseen safaaradda waan soomaaliya halkaasi?
sameynay aniga igan xamdee kula hadlaya safaaradda waan tegey laba maalmood baan soo joogay waxaan ku dhahday wax alle waxay dadka u qabataa haba yaraatee ma jirto safaaradda soomaaliya wallahi wax alle waxay u qabataa ma jirto jeelkaan ku jirnay laakiin Tripoli.
id- idinku maxaad doonaysa in safaaraddu idin qabato oo ay idin qaban waayeen waxaan doonaynaa dadkan iminka way soo gashay wayna soo khaldameen waxay markay jeelka galaan inaa laga soo jeelka laga soo saaro oo lasoo furdaamiyo kun iyo shan boqol oo doolar baa calaa madax lagaa soo qaadanaya liibiyaanku kaa qaadanaya marka lagu soo deynayo safaaradaaduna bilaash bay kugu soo saari kartaa ina kun iyo shanta boqol laga furdaamiyaan oo markasta oo qof- qofka biniaadanka khalad buu galay jeelka galo ay dadka jeelka ku jira soo badbaadeen alxiin hal inan keliya taa ku jirta oo aniga ila socotay ayaa jeelka keligeeda cadow madow ku jirta safaaradana waan ugu tegay waxaan ku ihi inantaa wax u qabta keligeeda waxa wax loo qaban karaa ma jirto bay ku tiri tripoli maahane magaalooyinka kale ee dalka libiya ma jiraan dad kale oo soomaaliya oo ku nool
haa banqaasi bay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin maxay kuyeeyeyeyeyeyen way fara badan yihiin mawlid bay joogaan balaag jaad bay joogaan waxaan ku dhahdaa aad bay u fara badan tahay libiya En, intaba way ku nool yihiin soomaali adigu haatan shaksi ahaan maxaa ku qorshaysan ma inaad safarkaaga sii wadato mise waxaad diyaar u tahay inaad waddankaaga ku laabato wallahi bilahi waddankayga horta inaan ku laabto waan jecelay balse laakiin inaan safarkayga himiladaan socday inaan dhamaystirtaan jecelahay
Eh, laakiin himiladaada waxaa ka horeysa khatar badan in la maro oo badii mediterranean-ka oo inta badan maalin walba dad ku dhintaan ayaa lasii maray soo taasi fifty baan udhexeeya fifty fifty baan udhexeeya so- soo khat- soo khatartaasi kama baqaysin naftaada halkaas ku weysid fifty fifty baan udhexeeya wallahi horta dhimashadii geri baan kusoo talagalay balse laakiin haddana saas ay tahay meel aan ka noqdo ma taagni meel aan ka noqdo ma joogo laakiin ka noqoshada waxaa eh, meelaan ka noqdo ma jooga markaad leedahay haddana waxaa meesha jirta khatar kale oo naftaada aad ku weyn karto
waan ogahay walaal waan ogahay waan ogahay nafteeda waxaan kudha dhimashada nolol labadaba waan udhexeeya balse laakiin waa jeclaan lahaa maanta wadankayga hooyo meel iiga wanaagsan oo iga macaan badan wallahi alcaliim inayna jirin gaajo iyo haraad iyo dhibaatada waxaa igu horeysay markaan halkaas soo galay marka haddii lagu siiyo fursad aad waddankaa dib ugu laabato diyaar mau tahay anigu aad iyo aad ban diyaar ugu ahay amiin laakiin waxaan odhan lahaa dadka walaaladaya ee sida inayna wadankooda hooyo ayna kasoo doorsanin libiya iyo dhibaato Ah, sharaf ta- iyo magac iyo muuqna waxay kuleeyihiin bartay joogaan iyo bartay u dhasheenba wallahi alcadiim baan kuri magac iyo muuq iyo sharaftoona kumala afar inaad ka sacdo rag kabahooday ku sexdaan kabahooda inay kusoo toosaan ma fahantay afar inaad ka sacdoona carab baa tuunba la dhacaya twenty four hours
taasi waxay ahayd xamdaah cabdirasaaq oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada tripoli ee waddanka libiya halkaas oo uu dagaal culus toddobaadkii saddexaad ku dhex marayo maleeshiyaad iska soo horjeeda waxay khadka taleefonka ugu horramaysay daawud aweys oo washington jooga
weli halkaad nagal socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ee toos inooga dhageysanaysaan dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kaasoo u dhexeeya laba beelood oo hore ugu dagaalantay gobolka gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa v o a u sheegay in dagaalka ay ku dhinteen dad ka badan toban dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen oo siiskii u qaboobay aroornimadii maanta haddaba dagaalkaasi waxaa marka la dhaliyay ayaa gudoomiye waxa uu uga warramay caashe ibraahim aadan oo khadka taleefonka kula xiriirtay shalay subxii ayuu maxaa rabaa xurgubtan ay bilaabatay dagaaladan ka dhexeeya labada beelood maleeshiyaadkooda deegaanka eh, lagu magacaabo lamber conton Eh, runtii halkaasi khasaare ayaa ka dhacay Eh, lix qof wax ka baqa- ka badan ayaa halkaa ku geeriyooday dhaawacna waa kasii badan yahay kadibna waxay isla aadeen maxaan ku irahdaa tan iyo xalay eh, hawdka sida daygaduud iyo daybaas iyo ilaa iyo dhinacan eh, saliimi korkeeda iyo eh, maxaan ku irahdaa meesha ilaa iyo dhanaan iyo inta udhexaysa maxaan ku irahdaa marka marka waa dhul bacaad oo gabaahiir oon cidlo deganeen waayo oo deexa ah.
maxaa loogu dagaalamaa meesha marka Eh, waxaan la yaabana waayo magaalo haba lagu dagaalamo beeraha lagu dagaalamo meel control ha lagu dagaalamo meel istraatiiji ha lagu laakiin waxa un cilka ay isu qabaanaan la yaabanahay macnaha eh, labadan eh, eh, beelood in hadda maxaan ku irahday ba- eh, yani dhinacaasi bacaadka iyo deexda inay ku dagaalamaan macnaha wax lala yaabo waayo macnaha aniga yaa la yaabanba dagaalkan maxaa soo laba kaclaysiiyey Eh, horta kan shalay eh, xalay waxaa soo laba kaclaysiiyey eh, sida aan ah, ah, ognahay Eh, beel ka mid ah maxaa kula maleeshiyaadkii ayaa yimid oo beel kale oo iyadana meel haysata meesha lamber conton ayaa maxaan ku irahdaa ay ugu timid kadibna de maxaan ku irahdaa wax la yidhaahdo oo arsi ama argos ama revenge wax la yidhaahdo ayaa beeshii kalena sameynaysa saasay ugu dababaxday saan anagu maqalnay macnaha maleeshiyaadka kalena saas ayaa duurka laisla aaday Eh, inta hadda anagu ahayno oo oon hubno Eh, waxaa eh, lala yaabo maxaan ku irahda dagaal macnaha eh, waa dagaalami jireen laakiin habeen ma dhici jirin macnaha eh, xalay way ku dagaalameen dhinacaas maxaan ku irahda deexda marka dagaalka ma dagaal gaad ma ahaa mise mid wuxuu ahaa een, inta maleeshiyaadkii sidoo kale sidii horeba u dhici jirtay intay iska horyimaadeen intay is aqoonsadeen saas xabadda isugu bilowday Eh, kii shalay subxii dhacay caashay wuxuu ahaa mid gaadma ah aroortii hore Eh, laakiin kii xalay wuxuu ahaa mid laysu digayo oo oo oo runtii li- lis ogaayo oo dagaal lagu ballamayo ahaa saan eh, u arkayna annaga ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa lagu sheegay Eh, runtii xalay keliya waxaa eh, eh, eh, ku dhimatay labada dhinac eh, halkaas isku arrimaadkooda Eh, dhowr iyo toban taqriiban waxaan haynaa kow iyo toban ilaa laba iyo toban Eh, dhaawacna intaas inuu ka badan yahay ayaa hadda maxaan ku irahda helaynaa xogta meeshu waa meel aan maxaan ku irahda jibi marin oo magaalo ku olin ceel ku olin webina marin kanaalna marin hadee un cid socota oo meesha maraysana ma jirto waa meel deexoo duur ah eh, bacaad ah aan idhaahdee marka saa laleeyahay marka xogta laga heli karo waa iska yar yahay ilaa iyo labada dhinac labada maleeshiyo Eh, macnaha in laga helo maahin hadda maxaan ku irahdaa eh, eh, ilaa iyo hadda baaritaan baan hayna laakiin xogta ugu horeysan anagu hayna waa kow iyo toban ilaa laba iyo toban oo dhimasho oo labada dhinac ah dhowr iyo toban macnaha shan iyo toban oo dhaawac oo labada dhinac ah intaasaan hadda haynaa yaa laga soo xigtay tiradaas labada dhinac maleeshiyaadka macnaha eh, runtii ragga horjoogyaasha u ah badanaa maxaan ku irahdaa un xoogaa maxaan ku irahdaa un waxa un aan isku daynaa mar walba in dadkii la qaboojiyo inaan la hadalno in idhaha warheedaha war war bil soona lagu jiraa ilaahay ka baqa war maxaa yani dhiiga ha- daadanaya hala joojiyo marka un hadee colka waraf ma lagu dayo waayo kulleyta mas-uuliyadda nafaraysa de anagoo ka aamusi mayno marka hadda dagaalkii ma socdaa mise wuu qaboobay maya waa istaagay xalay ha gelinka dambe ayuu kulleytaba istaagay ilaa marka dhammaan saaka wax uma dhicin marka ma lakala dhex ilaa galay mi- maanta.
ma lakala dhex galay mise iyaga unbaa iskood u kala tegay maya lama kala dhexgelino iskood uun.
marka hadda markaad fiiriso saansaanta een, guud ahaan gobolka gaar ahaan baldegaanada lagu diriray saansaanta waa sidee iyo bal sida jawigu yahay Eh, walaalay horta eh, maxaan ku yidhahdaa eh, cashay meesha eh, magaalada ama tuulooyinkaas waa laga barakacay Eh, cidi kuma harin Eh, olba meel deexa iska hedo dadku saas uguma badneen Eh, haddana maxaan ku yidhahdaa dagaalkani maxaan ku yidhahdaa markiisii hore wuxuu kusoo bilowday eh, dhinaca deegaan ahaan Eh, haddana siyaasad buu isu rogay saan eh, filayo macnaha ismaamul goboleedyadii kala jiidanaya gobolka shabeelle hoose Eh, dhinaca iyo maxaan ku irahdaa eh, badweynta hindiya qaar baa usoo jiidaya dhinaca iyo eh, koonfur galbeed qaar baa ujiidaya baydhabo baydhabo iyo muqdisho baan kala yidhaahda kala jiidasho ayaa jirta gobolka Eh, labadan beeloodna marka waxaad moodaa marka inay ku ta'asureen ama eh, in maxaan ku irahdaa axwaashaasi inay hadda dhexdooda gashay marka eh, waxaan filayaa marka eh, qaabka hadda maxaan ku irahdaa xalka loo geliyo dowladda juhdi badan ay ku bixiso dowladda dhexe dowladda federaalka soomaaliyeed wasiiro culculus iyo maxaanku guddiga dib u heshiisiinta iyo rag wax ku ool ah odayaal ah ee gobolkii loo soo diray kadibna ayagiina waxay ku guuleysteen dagaalkii ugu horreeyay inay joojiyaan hadda kan waa laba waa waa waa waa soo noqday kadibna maxaan ku yirahda waxaa lagu ballansan yahay odayaashii labada dhinac maxaan ku yirahdaa gobolkii baa laga keenayo eh, xaggaas iyo caasimada loo qaaday inta nagu maqaalaha ah Eh, runtii dib u heshiisiin baa ka socota dhinacani janaale maxaan ku yirahdaa dib u heshiisiin baa ka socota hadda oo maxaan ku yidhahdaa eh, labada beelood lagu heshiisinayo Eh, annaga lafteena maamul ahaan gobolkii gogol ayaanu fidinay shalambood macnaha eh, dad badan oo maxaan ku yidhahdaa halkaas aan isugu keenay ee jira laakiin sideedaba gobolka shabeelle hoose ilaa ismaamul goboleed uu dhinaca raaco fili maayo arrintan inay eh, istaagayso sababtoo wixii siyaasadda isku bedelaan caashay marka eh, gobolka shabeelle hoose haddii sida dowladda hadda ay tiri oo koonfur galbeed macnaha lagu daray oo gobolku xagga raacay macnaha oo awoodda maxaa ku la saaro waxaan filayaa macnaha arrintan siyaasadda meesha way ka baxaysaa
cabdulqaadir maxamed nuur siidi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan
habeen wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa kan maxamed colaad xasan oo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya waxaa baaba'ay habkii adeega caafimaadka bulshada inkastoo ay jireen cusbitaallo dhowr ah oo shaqaynayay muddadii burburka hase yeeshee howlaha ay qabtaan ayaa xoogga saarayey dabiibidda dhaawacyada shacabka iyo dhinacyada dagaalamaba ka soo gaara colaadaha soomaaliya waxaa meesha ka baxay wacyigelintii caafimaad ee bulshada ku baraarujin jirtay nadaafadda ka hortegista cudurrada faafa iyo faa'iidada la xiriirista goobaha daryeelka caafimaad ay u leedahay bulshada haddaba magaalada muqdisho ayaa waxaa laga hirgeliyey wargeys ay talooyin caafimaad iyo wacyigelin ku qoraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo lacag la'aana guud ahaan xaaladaha caafimaad iyo arrimaha wacyigelinta caafimaadka iyo doorka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah oo ka mid a dhakhaatiirta howlaha caafimaad ee xilligii dagaalada ka waday soomaaliya ahna tifatiraha wargeyskan cusub ee caafimaad ee somaali medical journal inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aale ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga doctore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga Ah, waan ku dhowaa aada iyo aada umahadsanti waa gartay aan ku bilowna marka hore bal waxaad inoo faahfaahisaa een, wargeyskan caafimaadka marka hore annagoo u gudbi doona su-aalaha kale iyo dhegaystayaasha marka dambe Ah, bismi illaahi raxmaani raxiim idaacadda v o aad ayaan uga mahad celinayaa sida xoogga le iskaga xilka iskaga saareen wacyi- wacyigelinta iyo arrimaha bulshada Eh, haddaan usoo laabto su-aashaadii jaraa'idkan waa joornaal soo baxa bishiiba mar kana faallooda arrimaha caafimaadka kana wacyigeliyo dadka waxyaalaha dhibaatada u keeni kara oo yacni waxyaalaha yar wax yar oo qofka cudur weyn ku keena ka wacyigeliya una sheega sidii uu uga hortegi lahaay dhibaatooyinka caafimaad darro ka hor intuuna u baahan daawo waayo annaga waxaan aaminsannaha bahda caafimaadka haddaynu nahay in uu qofka ku jiro caafimaadka iyo caafimaad darradaba gacantiisa ku jiraan yacni ilaah baa gacanta ku haya laakiin waxa uu gacanta ku sahoobsanay inay tahay tusaalayaasha ugu yareer waxay yihiin yacni markii loo ilmaha had- yacni waktigan xaadirka ah waxyaalaha ugu badan ee dadku u- u dhimanayaan waxyaala simbal ah sida malaariyada jadeecada nafaqa darada yani respiratory infectionka iyo yani cudurada faaf dhammaantoodna waa wax ay dadku ka hortegi karaan iyagoon u baahan dhakhtar iyagoon u baahan goob caafimaad ay dadku kaga hortegi karaan gacmahooda marka joornaalku waa joornaal lacag la-aan ah waa joornaal la geeyo qofka gurigiisa loogu geenayo yani kalama jeedo inaan guri guri u geleyno laakiin haddii aan geyno meel kastoo public ah baabuurta la raaco yani p l ka ah dhexdooda laga qaybiyo goobaha caafimaadka laga qaybiyo meel kastoo la isugu yimaado laga qaybiyo oo lacag la-aan oo qofka afkiisa oo ku akristanayo yani luqadiisa oo kaga dhergayo af soomaali faseex ah yani midka dadku wada fahmi karaan ku qoran far nadiifa ku qoran far kalara ku qoran yani intaasoo dhanna waxaan u yeelaynaa dadkii yani innagu waxaan usoo dhabar adeegnay waktigii dagaalada jireen dagaalkii haddii uu soo roonaaday waxaan haddana daraasin dadkiina u dhibaatoonayaan waxyaalo yar yar ah oo ay ka hortegi karaan marka journaalku waxyaabahaas oo dhan ayuu kulansaday yacni waxaan soo qaadanaa bil kastaba ilaa lix ama toban cudur oo dadku ka hortegi karaan haddana dadku waxa ugu badan isbitaala u jiifa ay yihiin wargeeskan yaa maalgeliya lacag baa ku baxaysa dabcan daabacaadiisa iyo hawshiisa iyo shaqadiisa yaa maalgeliya oo soo saaristiisa lacag ku bixiya xaqiiqatan lacag aada u fara badan ayaa ku baxda markaan yacni si frankly speaking si dhaba markaa idinla hadlo lacag badanaa ku baxda waayo journaal color ah in lasoo saaro oo labaatan bage ka kooban oo bil kasta lasoo saaro oo yacni waa kharash badan wey kharashkan waxaa iska kaashada rag dhakhaatiira yacni oo yani waxa weeye arrintan arrin ka adag ayaan soo tijaabinay oo ahayd free ambulance serviceka markaan sameyneynay yani ambulansooyinka lacag la-aanta markaan sameyneynay jeebkeena ayaan ka bixi jirnay muruqeenna maskaxdeenna iyo maalkeenna waana lagu soo badbaaday oo dad badan ayaa ku badbaaday marka intii aan dad badan soo daadgurayn lahayn waxaan ka fikernay waddo ka sahlan oo dadkii inta lagu wacyigeliyo ay kaga hortegi karaan cudurrada marka lacagtan jeebkeena ayaan ka bixnay lacagaha aynu shaqaysano ayaynu ku bixinaa waktigeenaan gelinaa yani asxaabta saaxiibadan la kaashanaa waa gartay wa wa wa laakiin ma jirto dowlad dowlad ama hay-ad ama dal shisheeye oo naga maalgeliya yani ugama ugamana fadhina horta qofku marka wax qabsado wax lala qaban karaa laakiin qof fadhiid ah ayaan waxna qabsanayna asig waxna lalama qaban karayo aad baad umahadsantaha wuu kugu soo noqon doonaa waxaan u baaqayaa dhegeyste ku jira qadka dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halkaad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan daari guutaale oo jooga magaalada muqdisho cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waayahay cabdiqaadir aad iyo aad ayaan u salaamayaa dabcan sida hubaasha waxaad moodaa inay aada usoo hagaagayso heerka federal ee degmooyinka gobolka manaadir aan joogno taasna dadka ayaa ku ammaanan iyo bulshada waayahay way fiican tahay tallaabadaas ajir allah ka siiyo laakiin imise qofaa akrin karta oo soomaaliga inay akriso ku fiican dadka badanaa waxaan ognahay in inta wax akrisa ay ka badan yihiin inta aan waxba akrin sooma habnaan lahayn marka ama tala ahaan ba aan u dhigo oo aan tala ahaan aan usiiyo yani inaysan ku ekaanin qoraal keliya ee ay sameeyaan idaacadaha maqalka dadka wax uga gudbiya in fariimahaas loo markaa gudbiyo oo ay sidaasi dadka in badan oo kamid ah ay u gaarto fariintu oo aysan ku ekaan oo keliya qoraal wargees lagu qoray oo aan ka wado waxaa yar dadka heli kara inay akristaan ama waktiga siin kara wargeeska inay helaan wa waa gartay waa ku mahadsan tahay aragtidaada haddaad qabto su-aal dhakhtarka aad weydiinayso waxaan rabaa oo kale inaana weydiiyo heerka yacni maanta uu marayo adeega caafimaadka waddanka waan ognahay runtii waxbaa la qabanayaa caqabadaadha iska jiraan dhinaca u badan maxaan ku idhahda khibradi yari iyo weliba aqoontii cilmiga caafimaadka oo aan heerkii la rabay gaarsiisnayn maxaa iyaga uga qorshaysan hadday ahaan lahayd in ay ka qayb qaataan horumarinta guud ee caafimaadka waddanka mathalan tababaro inay dad macnaha u fidiyaan dhalinyarada waxbaratay anigoo kale waxaan kamid ahay dadka baaska haysta nervinka wax maxaan ku dhaha fursad shaqaana uguma jeedo magaalada marka sidee laisku waafajinayaa ardayda badan ee kasoo baxday cilmiga caafimaadka ee kaliyaha kala duwan ama medicine ha noqoto ama laab ha noqoto ama farmacy ha noqoto ama medicine ha noqote wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan guutaale oo naga soo wacay magaalada muqdisho doctor cabdiqaadir waad maqlaysaa aada buu umahadsan yahay daahir horta daahir waxaan leeyahay dadka wax akriyaahi ma yaro yacni markay ugu yaraato sanad kasta muqdisho iyo hareeraheeda toban kun oo qofa iskuulaad ka soo baxa marka goboladiin dabcan way ka badan yihiin marka numberkaa faraha badan inagoo ka faa'iidaysanayna ayaan ugu talagalnay jooraas in la akristo sidaas si lamid ah waxaan ka qaybinaa joornaaladan yani jaamacadaha yani jaamacadaha yani waad ogta hadda magaalada muqdisho oo keliya waxaa ka ka furan in ka badan labaatan jaamacadood oo jaamacad kasta ay dhigato ilaa shan kun oo arday marka waxaan isleeyahay ma yaradno far keligeed far far sool ma dhaqdo waxay u baahan waxaan u baahanahay inaan iskaashano dhammaan bulshadeena sheekh iyo shariif iyo wax cid kasto yani inaan iskaashanaan u baahana qof walibana hadduu meel ku aado wax unbaa noo qabsoomayo waxaan u malaynayaa marka haddii wacyigelintan keliya innaga aan samayno joornaal aan kusoo qorno in qolyo kaleeto yani idaacadihi iminka way shaqeeyaan tifiyadu way shaqeeyaan intaana wacyigelin caafimaad way wadaan oo waxaa kamid ah hadda middan aan ka hadlayno idaacadda v o a marka waxaan isleenahay innaga wixii yani nooga aadnaa yani ka yani cabdulqaadir ahaan inaan wax uun qabto haba yaraadaane marka waxaan u baahana cabdiraxmaan inuu nagala qayb qaato fayaan u baahannahay cabdiraxmaan inta la midkaan la baahan u baahannahay ilmihiisaan u baahannahay dhammaan reerkiisa inay nagala qayb qaataan waana mahadsanta cabdiraxmaan dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oon soo gelinaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso runtii xaruntii aa islaamaya baabiyaha kaamiskana iyo dadka waxay dhakhtarka baraash martida inagu ah magacigu waa cabdullaahi cumar cali awotariga waxaa joogaa puntland kusoo dhawow barnaamijka marka horena fikirkaaga marka hore ku hormar waan ku dhowahay saaxiib sare in badan dadka kaga magacoobaya waxa weeyaan waxaan leeyahay runtii nadaafad saudadta waa imaanka darkeed weeyaan waxa weeyaan kulay waxa qof walba runtii maanta inuu hadda nadaafada ka shaqeyn mas-uul baa ka saara xideen baa runtii ka saaran oo iyadana runtii waxa weeyaan de waxay ka mid tahay waa asaasiga nolosha weeyaan su-aasheeda waxay noqonaysaa doctoorka aan weydiinayo isagoo aada u mahadsan wakti sagaaliga inoo soo huray su-aasheedu waxay tahay saa runtii la socdo xilada marka ay da-aan karoorka ay da-aan runtii maxaa ku yidhahdaa xagga beetaada aan kusuganayo puntland oo kale waxaa waxaa jira dib waxaa jira barka ayaala oo maxaan ku yidhaha haddaba runtii aan hadda haysan maxaan ku yidhahdaaye dagaalo runtii hadda ayantii isaga soo nacayeen oo xagga marka loo fiiriyo waxyaabaha qashinka oo kale la isticmaalayeen oo kale ama ahaato waxaa jira gudo fara badanti meelaha runtii halkaas ay ka jiraan marka waxyaabaha noocaas oo kale marka runtii arrimahaas oo kale dhaca roobka yimaadaan dadka iyaga marka dadka iyaga doctore maxaa ku haboon runtii in maxaa ku dhahda hadda isaga difaacaan ama runtii ay runtii hadda maxaa ku yidhahdaye ay samaystaan wax runtii dahaara
waa aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay puntland doctor cabdiqaadir waad maqleysaa dhegeystaha wuxuu leeyahay bal dadka barakacayaasha ee dhibaateysan ee aan aan heli karin waxyaaba badan oo adeegooda caafimaadka iyo nadaafaddii ay u baahnaayeen aan heli karin xiliyada roobka oo kale maxay kaga gaashaaman karaan cudurrada faafa runtii waa su-aal wanaagsan wey horta markii dadku ay meel yani sida barakacayaashu waxay degaan meel ciriiri ah waxa weeye qofku waxa weye boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan caafimaadka waa inta gurigiisa uu ku dhexayso qolkiisa inta uu ku haysto weeye caafimaadku waxaa ka mid a qofkan inuu farxasho inuu musqul isticmaalo inuu cunto kulul isticmaalo inuu cuntada iska daboolo in yacni waxyaalahaas u baahan yahay xilliyada roobku da-aan waxaa ka dhasha sida malaariyadoo kaleeto iyo shuban biyoodka waxyaalaha la midka ah intaba waa laga hortegi karaa roobka wuxuu u baahan qofka haddii roob deo horta waa inuu helo shaltar inuu helo laga maarmaan weeye meel uu ka gabaadsado intaan haysan allaha siiyo annagana ilaahay noo anoo siyaadiyo labo had malaariyada waxay u baahan tahay qofku muskuwita nafka baalkan leeyahy shabaqa ama shinduruwada ama marakaneecada inuu isticmaalo yacni wax simbala wey qofka hadduu intaa caafimaad inta gurigiisa uu ku haysto ama gurigiisa dhexdiisa uu ku haysto hadduu hagaajiyo caafimaadkiisa boqolkiiba siddeetan waa wa wa wuu wanaagsanaanaya hadda xadiiska uu ka dhawaajinayay cabdullaahi ayaa wuxuu ahaa nadaafadu waa iimaanka berki marka joornaalkan waxyaalaha uu ka hadlayo aad dadka ugu wacyigelinaya waxay tahay inuu yidhahdo war caafimaadku gacantaada ku jiraa caafimaadku gurigaaga ku jiraa waa inaad isticmaashaa waxa joornaalka kugula hadlayo daas waa joornaalkan loo soo saaray marka waxaan rabnaa dadka inay ka faa'iidaystaan luqadooda oo yani yani aada fasiix u ah inay ku wada akristaan joornaalka oo ka wacyigelinaya meesha cudur kaga imaanayo markay barakacayaasha isu yimaadaan ay meel isugu tagaan waxaa la yidhahaa dadku markay aad ciriiri meel ay galaan waa hubka caafimaad darrada waayo waa laisu gudbinaya waa laisku neefsanaya dadkii markay isku neefsadaan dhibaata ka dhacaysa marka waa inay kala fogfogaadaan kala durgaan musqulana samaystaan waa gartay doctore waxaad xustay in wargeyskan caafimaad ama medical somalia medical journal aad ugu tala lacag la-aan uu yahay oo dadka aad u qaybisaan oo mar haddii aad sheegto inaan la maalgelin wargeyskaa oo maalgelin cid kale aadan ka helina intay la eg tahay cadadka aad ka soo saari kartaan ama aad ka soo saarteen si dadka ay dadka aad ugu qaybisaan
waxaan ugu talagalnay ilaa toban kun oo koobiyana soo saaro bisha uu soo bixi doono toban kun oo koobiyana soo saaro dabcan waa ognaha lacag badana ku kacaysa laakiin waxa weye waxa waxaan waxaan ku badbaadinaynaa ka badan waayo hal qof oo journaalka inta akhrista yidhaahdo meeshaana caafimaad darradu ka jirta ee asagu iska badbaasha annaga intaas ayaa faa'iidan oo ah marka tobankan kun oo koobi kuma kuma bixi doonto xamar keli ah waxaa la geenayaa puntland somaliland gobollada dhexe iyo tubooyinka dhammaan meel kastaan doonayna inaan gaadsiino waxyaalaha aan yacni ka faa'iidayno waxaa ka mid ah oo innaga feedback noo ah yacni qofkii qof badbaadsaay wuxuu la mid yahay qof mujtamaca dhan badbaadiyay uu la mid yahay waan hubaa yacni cad cadadkii horea baxay dad badan ayaa nala soo xiriiray oo naga yacni naga codsaday inaan soo gaarsiino mar kasta ama aan soo wargelino inuu soo baxay innagaa soo raadsanayno marka waan hubaa yacni ardada jaamac waxaa ka faa'iidaysanaya cilmi ahaan uga faa'iidaysanaya ardada jaamacadaha markii laga soo tago dadka yacni caafimaad darrada yacni ka hortegaya waxaa ka faa'iidaysanaya dadkii cilmiga qalbigooda ku jiray ayaa soo bandhigaya oo odhanaya macnaha cilmigan ugu jira halaga faa'iidaysto oo meel ku faafiya la'aa dadka haddii idaacad looga sheego way wanaagsan tahay laakiin idaacadda waxay waxaa laga yaaba hal daqiiqo inuu maro ama laba daqiiqo u dhegeysto laakiin joornaalkan waxa uu akhrinayo mar kasta oo kusoo celcelinayo wey waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jiro soo gelinaya dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala xiriirayso waaidin salaamaya dhammaantiin magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdikariim yuusuf adeerow waxaa salaamayaa walaalkay cabdulqaadir waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bahda shaqaalaha v o e da oo adeeg hagar la-aan ah u ahayo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore fikirkeyga aan dhiibanayaa waxaa jira in la furay journaal medical marka waxaa jiray journaalo fara badan oo burburkii ka hor soo baxay oo saddex iyo labaatankii sano shaqeynaya oo sharci darro ahaa ama aanan nasiibka u ogolaan nidaam dooli ah oo ay sharciyad ka soo qaataan oo maaragtay ay furtaan hadda waxaan arkayaa medical journal oo ah journaalka caafimaadka oo laga furay soomaaliya laakiin Waxaan made- rabaa- madeerow aan ku xasuusiyo eh, doctoorka wuu ka soo hadlay wargeyskan waa wargeys caafimaad oo lacag la-aan oo bulshada loogu wacyigelinayo oo loogu adeegayo maaha wargeys loo furayo in lacag laga helo ama eh, ganacsi ama siyaasado isdiidan lagu qoro marka eh, xusuusin baa iga tahay intaa waa hore ugal okay waxaan weydiinayaa maadaama uu yahay journaal dalka waxaa ka jira dowlad iyo maamul maamul goboleedka ama dowladda dhexe oo federaalka haba iska tabar yaraato journaalkan ma haystaa ruksad goobta uu ka shaqeynayo maamulka xukuma ee ruksad ma ka haystaa oo ogolaanayo inuu dadka gaarsiiyo haddii uu joogo meel ay dowladda federaalka xukuntana ma haystaa warqadda ruksada ee ay soo siisay dowladda federaalka oo ah inuu shacabka eh, maaragtay hanuuninayo dr cabdulqaadir wuu ku maqlayaa dhegeystahan haddaan su-aashiisa si kale u dhigno een, wada shaqayn intee leeg ayaad ka haysataan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya mar haddaad wacyigelin bulshada bilowdeen ood wargeys soo saarteen ood howlaha ku jirtaan a- a- aad baa u mahadsan cabdikariim waa runtii tala wanaagsan weeye ee cabdikariim jaraa'idkan marka intaynan soo saarin ka hor waxaynu ruksad ka qaadanay wasaaradda warfaafinta aad bay runtii usoo dhoweeyeen aad bay nogala qayb qaateen registrationkiisa sharciyintiisa aad bay usoo dhoweeyeen ee, wayna naga aqbaleen waa registered waaye wasaaradda warfaafinta dhanka kale wasaaradda caafimaadka iyada laftirkeeda ayaa iyay- ayaa ku qota oo ku faafisa kuna wacyigelisa dadka marka labadaa dhinacba runtii inaga waa fiirinayna yani in sharciga loo hogaansamo labadaba waan waan waan waan u hogaansanay inaan hogaansanana diyaar baynu u nahay yani anagu ma nihin runtii dad tuuganimo rabo- doonaya dad ku wacyigeliyaan waxaan rabnaa wixii aan khaladnay naloo soo raacdo wixii aanu ku xaq leenahana in nala ku difaaco taas marka sidaa darteed anagu sharciga waan u hogaansannahay wasaaradaha ay qusaysana waan la xiriirnay wayna naga aqbaleen aad baynu usoo dhaweyn rumaantii haddaan usoo noqono xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya marka gaar ahaan magaalada muqdisho dhakhaatiirtii muddaba usoo joogtay ayaad ka mid tihiin maxaad eh, ku macnayn lahayd horumar iyo dibudhac xaaladda caafimaad ee bulshada eh, muqdisho iyo hareeraheeda Ha, rumaantii anigu waxaan oran lahaa yani caafimaadka marna wuxuu ku jiray yani mar waxaa dagaalaa lagu jiray oo lama xusuusan karaynin cudurada kaleeto oo waxaa la oranayaa qoyskan xalay ma ka badbaaday madfac xabad ma ka badbaaday ayay ahayd mar Eh, alxamdulilah taa waxaad moodaa in laga soo yaro gudbi ilaah nooma celiyo dhinaca runtii ee xagga kale caafimaadka darada kaleeto ee jirta aada u badan waa waxaa la dhihi karaa aad baynu una daran tahay una qaab daran tahay waayo dadku ma haystaan cisbitaal public ah oo ay u soo hirtaan yani waxaan xustaa hadda magaalada muqdisho cisbitaalka public transfer yani ee- ee ah ee yani ee referalka ah ee ama wax loo soo refer gareeyo waa cisbitaalka banaadir banaadir waa cisbitaal weyn waa cisbitaal ee, hooyada iyo dhallaanka ay mataqaana ee, aad ugu shaqaysa ugu adeegta haddana ma lahan wax fan ah cisbitaalka intaa la eg ee boqolaalka ee, bukaan ay usoo hiranayaan ma lahan yani ee, ee, meel ay ku tiirsanayaan oo oranaya mataqaana ee, ee, wax ka caawinaya xitaa shidaalka uu isbitaalka matoorka lagu shidaa aate waxaa soo raaca isbitaalka waxaa furan ee, keytaney iyo isbitaalka madiina oo iyagana u samaysan inuu adeegaan bukaanada soo dhaawacma marka waxaa la dhihi karaa yani qofku hadduuna helin meel kasta uu joogo cisbitaalka ugu dhow uu noqo toban kilomitr caafimaad daradu way jirtaa waxaan anigu islahay oon oon ku ku taami jira mar haddii malaashiicdan iyo xabadahani joogsadaan ambalaasta dhibaatadeeda waad ka raysan doontaa laakiin ma dhicin waxa- waxaa dhacday yani dhinacii kaleeto ilmihii yani ee shubmayey kuwii malaariyada qabay hooyadii yani ee fooshu haysay oo midna una u dhoweyn cisbitaalada ina u dhoweyn waa hal isbitaal la wada beegsanaya latay isbitaal banaadir markaa ritid meel kastoo joogta xamar waxay ku xiran tahay kilomitrka u jirta laakiin yaa ku gaarsiinaya waxaad u baahan tahay ee, ambulance aad u baahan tahay. marka caafimaad darra runtii daran baa ka jirta aan dhihi karnaa wa waa gartay Een, markaad fiirino soomaaliya oo kale een, xilliyadii dagaalada iyo xilliga aad shaqaynayseen ilaa maanta la joogo cisbitaallada ugu waaweyn waxay xoogga saaraan ee, la tacaalidda een, xanuunada ee, ama ama dhaawacyada soo gaara dadka xabaduhu ay waxyeeleeyaan ama een, ee, rabshadaha mag- soomaaliya ka jira iyo meelaha kala duwan ee dagaalada ay saameeyaan Een, hadda waxaa d- magaalada muqdisho ka furan xarumo caafimaad oo ha- dalka turkiga uu ka hirgeliyay magaalada muqdisho Eh, xarumaha iyaguna ma- ma kuwaa bay la mid yihiinoo xooga waxay saaraan dadka dhaawacyada qaba mise daryeel kaloo caafimaad bay bixiyaanoo eh, eh, bulshada soomaaliyeed ka faa'iidaa
A- a- aad baad umaadsanta walaalo Eh, Tur- turkigu horta wuxuu furay hal cisbitaal oo defa hospital yidhaah waana cisbitaal brivate waaye dadka waxaa iska daaweyn kara dabaqada sare oo kaliya waa tusaale numberka loo qaata waa laba iyo toban dollar wey middle family qoysaska eh, levelka dhexe ah waxay ku dhacaan ama iska bixi karaan ma aha hal waxaa iska bixin kara yani waxaan dhihi karaa boqolkii qof ba laba qof ama saddex qof aa iska bixin karta waa cisbitaal brivate waaye cisbitaal dadka yani tabarta daran dadka taagta daran ay awoodaan ama ay haweysanayaan ma aha haddii yani dadka loogu sheegay in turkiga uu ahay lacag la-aan isbitaaladooda ma ahan waa runtii taas anaa ka jahal bixinaya waa gartay dhegeysto kalean soo gelinaya qadka Eh, dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso Ah, magacayga waa cabdiqaadir dhaqane eh, oo kasoo hadlaayo magaalada balweyne ee gobolka hiiraan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawow cabdulqaadir haddaadna maqlayso okay walaad aada umaqsan tahay waa ku maqlaa Eh, waxaan joogaa aniga magaalada balweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, waxaan jeclaan lahaa horta in oo ra'yina aan ka dhiibto Eh, hal su-aalna waa jeclaan lahaa inaan weydiiyo dhaqsaka aniga hadda waxaan joogaa tusaale ahaan gobolka hiiraan oo kale problem badan aa ka jira markii oo gobol ahaan aan uga hadlo Eh, haba ugu badnaadeen xitaa degmooyinka hadda gadaal dawladda ay ka qabsatay oo sida buulo barbe oo kale oo xaalad oo aada u adag ay ka taagan tahay dhinaca caafimaadka waxaa jiro hadda magaalada way go-doonsan tahay awalba iyadoo isbitaalkii hore oo dawladda uu- uu dumay oo hay-adda waxaa joogtay bisha cas iyadana waa mar hore ay ka baxda marka hadda tii bisha casna ma joogto wax oo farmashiyo waa laga yaabaa xanuun baabiye wax lamid ah oo qofka hela laakiin wax kaloo ka badan oo yaalla xitaa ma laha marka problemkaas oo dhan aa iska jiro Eh, waxaan kusoo gabagabay lahaa marka su-aashayda oo ah dhakhtarka waxaan weydiin lahaa caafimaadka marka laga hadlaayo waxaa la sheegaa ilaa iyo sideed qodob oo asaasiya oo primary health care la yidhaahdo inay jiraan markaa fiirisid soomaaliya hadda sida ay tahay au barbar dhigtina qodobadaas xitaa shuruudihii mala buuxin karin sideedaas qodob marka waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka wixii ay ka qaban karaan oo karaankooda ah iyo bal isku daydooda wax ay hiigsanayaan insha allah bal inuu nala wadaago waa waa mahadsantaha aad baa umahadsantaha cabdulqaadir dhaqane oo beledweyne nagala soo xiriiray Eh, doctor cabdulqaadir waad maqlaysaa Ah, masar dhaqana aad iyo aada umahadsan tahay Eh, horta waxaan rabaa inaan xuso yani waxaa wa- ma- dhowaan ka baxa dalka hay-addii la oran jiray m s f oo soomaaliya guud ahaan meel kastoo ka mida xarun ku lahayd runtii markay ka baxday m s f waxaa banaanaaday saakuun badanaa kasoo baxa meeshii ama isbeys xagga caafimaadka ayaa kasoo baxa dhaqane haddii yani arrinkan primary health care-ka arrintaas waxaa looga fadhiyaa wasaaradda caafimaadka inagu waxaan diyaar u nahay wax alla waxa- wax alla wixii karaan keena wixii nafteena iyo maalkeena iyo muruqeena ku saabsan inaan bixino oo juhdi ah Een, ugu dambeyntii een, maxaa fariina oo aad u marsiin lahayd ama caafimaad ama wacyigelina bulshada soomaaliyeed een, warbaahinta een, v o eda laanta afka soomaaliga Ah, marka hore horta v o da waan u mahad celinayaa yani arrinkan wanaagsan ee wacyigelinta nagala qayb qaadatay Eh, marka labaad waxaan rabaa mujtamaca soomaaliyeed ee maqlaya dhegeysanaya horta inay akhriyaan yani arrimaha caafimaadka inay akhriyaan caafimaadku kan waa waxa qoys kasta gurigiisa uu ku haysto caafimaadku ma aha wax meel kale laga raadinayo caafimaadku ma aha wax inta dukaan aad tagtid aad soo iibsanaysid waa in horta ilaahay looga mahad celiya caafimaadka tan labaad waa inuu qofku uu ku dadaalaa nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda gurigiisa Eh, fadlan farxalo markasta oo musqusha isticmaashid fadlan mus- musqul isticmaal cuntada iska kullee dabool tuksiga iska ilaali intaa markaad samaysid caafimaad darro way kaa dheeraanaysaa Eh, waa fariin kaleen doonaya inaan gudbiyo waxay tahay dhammaan eh, mujtamaca soomaaliya af soomaaliya ku hadlaay inta akhrisa joornaalkan inay inay noo soo gudbiyaan yacni eh, wixii ay u arkaan muhiim iyo inay nala wadaagaan wixii caafimaad daray u arkaan iyo wixii ay doonayaan in loo soo gudbiyo inay noo soo sheegaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wicitaanka barnaamijka
Een, aad baa umahadsanaad doktore annaguna waa kaaga mahad celinayna waqhtigaaga qaaliga ah intaa ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah ahna tifatiraha wargeyska caafimaad ee somaali medical journal intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed cumar xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid colaad barnaamijka ah waxaad la socoteen wicitaanka dhegeystaha halkuu idinkaga imaanayana waa idaacadda cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ururka xamaas ayaa aqbalay xabad joojin muddo afar iyo labaatan saacadood socon doonta oo ka dhaqan gasha marinka khaza laakiin israel waxay sheegtay inay sii wadayso duqeynta marinada dhulka hoostiisa ay xamaas u adeegsato inay hub iyo maleeshiyaad kusoo geliso israel wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha khaza waxaa inoo haya wariyaha v o a qaahiraha xuseen saxnuuni dowladda israa'iil ayaa diiday xabajoojin soconaysa afar iyo labaatan saacadood oo ay soo jeedisay qaramada midoobay warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in xukuumadda israa'iil ay diiday xabajoojinta bani aadamnimo ee lagu waday in maanta ay dhaqan gasho israa'iil ayaa diidmadeeda ku sababaysay in kooxaha falasiiniyiinta horey ay u jebiyeen xabajoojinno dhowr ah oo horey loo gaaray sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'iil benyamin netanyahu ayaa diiday hindisaha xabajoojinta ee uu horey u soo jeediyey xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka master john kerry netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay soo dhoweynayso keliya hindisaha xabajoojinta masaarida laakiin dhinaca kale xarakada xamaas ee reer falastiin ayaa aqbashay xabajoojinta soconaysa muddada afar iyo labaatanka saacadood afhayeen u hadlay xamaas saami abu zuhri ayaa sheegay in xabajoojinta bani aadamnimo ay aqbaleen kadib markii kooxaha wax iska caabinta ay eegeen xaaladda dadka rayidka ah iyo maalmaha ciidda qaramada midoobay ayaa soo jeedisay xabajoojin soconaysa afar iyo labaatan saacadood oo lagu waday inay bilaabato labada duhurnimo ee saacadda magaalada khaza arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maanta ay geeriyoodeen saddex iyo toban ka mid ah falastiiniyiinta kadib markii diyaaradaha israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka khaza bayaan ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in israa'iil duqaymaha ay bilowday ka gadaal markii dagaalyahanada falastiin gantaalo isdabajoog ah ay ku tuureen qaybo ka mid ah dalkaasi israa'iil wararka ka soo baxaya magaalada khaza ayaa sidoo kale sheegaya in duqaymaha israa'iil ay ku dhaawacmeen tiro kale oo falastiiniyiin ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay dadka geeriyooday tan iyo markii israa'iil ay bilowday duqaymaha ka dhanka ah magaalada khaza inay kor u dhaafayaan kun iyo lixdan qof halka dhaawacuna ay ku sheegtay in ka badan lix kun oo qof si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili qaar ka mid ah dowladaha reer yuruba maraykanka iyo qatar ay ku howlan yihiin dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned saxnuuni haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal waa hore ayay soomaalidu meel isla dhigtay inaan gabyaagu caamada ku jirin waa hore ayay u qirtay dadka lacaynigaa inuu ka aragti dheer yahay kana fahmo badan yahay wuxuu leeyahay dhaga wixii ay maqlaan dhab u weelayn kara iyo indha wixii ay arkaan iyo siday u arkeenba u hayn kara isaga oo qur-aan iyo cilmidiineed kale toona aan bihii laka ka aqoon ayuu ku taxmaa gole uu nin sheekhay ku galo kutubta fiqhiga islaamka midkood meel xerta ka yara baxsan wuxuu casharada ka dhagaystaba kolka uu kitaabkaasi dhammaado axkaamtii laga akhriyay inteedii badnayd gabyaagu wuu hayaa mararka qaarkoodna isaga ayaaba xerta la toostoosiya macnaheedu wuxuu yahay wararka la maqlo iyo intii la noolaa dhacdooyinkii lasoo maray dadka intiisa badan sahal bay ku dhaafaan gabyaagaasa kuma dhaafaan sida loo joogo ayuu maase uu tiriyey ku soo daraa juqraafi ahaan dhul aad uga fog halka uu isagu weligiiba ku noolaa waxaa iyana la arkaa isaga oo gabay ku kala dhigdhigaya dhacdooyin taariikheed oo dadka uu ku dagaanka yahay ay moog yihiin cid xusuusani inay weli ifka ku dhaqan tahayna aan la idayn ninkan aan sheegayaa se gabyaa oo dhan ma ahee waa midka hibada runtaa ee maansayahanimo ay ku laran tahay ee magacaas u qalma maansada arrintaas markhaatiga looga dhigan karo aan ka soo qaado tixuu mariyey allaha u naxariistee gabyaa la odhan jiray cali faarax oo sidaan filaayo soddonnadii qarnigii labaatanaad nolol ku soo gaaray wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii waaweynaa ee hobyo ka soo baxay waagii ay reer kenadiid ka talin jireen waxayna aad isugu gebyi jireen gabyaagii isna caanka ahaa ayax maxamed dhowre sida la sheegay wuxuu ahaa cali faarax cid gabay taqaan iyo cid aan aqoonba nin aan fallaaraha maansada uga turin markaana lagu hiifi jirayoo lagu habaari jiray soomaalidu siday rumaysnayd mindhaawelina waa sidii gabyaaga caynkaas dadka ugu dhiirada dhashu way ka le'ataa intii uu carabka mariyey ayaa habaarka la hesha markaas bay carruurtu ka laqmataa haddii aysan ka laqmanna nin horaad ma yeeshaan wuxuu eersadayba cali faarax dhashtiibaa u joogsan weyday kii dhashaaba isaga oo socodbarad ah amaba aan qaangaarin buu dhintaa markaasna si uu murugo joogto ahi labadii waalid kama meel waayin hooyaduba ha usii daraatee kol walba saygeeda ayay eedaysaa waxay ku tidhaahdaa carruurta li'anaysa carabkaaga ayay eeday meel kale loogama imaanne gabaygaaga baas ayaa loo saarsaday markaas buu uma garaabee wuxuu ugu caqli celiyaa heblaay ha iga gardaraan dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba ilaah baa laayee cali faarax ma laayo iyaga oo sidaas isugu liitay ayaa maalintii dambe waxaa si kadis ah u geeriyooday inan ay dhaleen oo xuseen la odhan jiray markaasna qaangaar ku dhowaa wax badanba ma bukine waa lagu soo booday saa odaygii iyo habartiibaa u qarracmay intii tiqiin oo idilna way u barooratay wuxuu ahaa nin la sugaayey oo loo hanweynaa xabaashiisii markay soo dhammaatay ayuu cali faarax reerkiisi ku soo noqday wuxuuse kala kulmay wax aanu filayn waa islaantii oo qadwaan sidataa iyada oo cartamaysa ayay odaga ku soo socotaa way habaaraysaa markay soo gaadhayna ushii bay ku boobto ifur saddexdaydii haddar ee maqashii waxaan ahayn baa ka soo bixila cabbaar kadib baa waxaa soo gaaray rag dhowra oo meelaha ka dhowaa kuwaasoo ku kala hagoogtay dabadeedna qaar iyagaas ka mid ah ayaa odagii kula teliyey wartanayaysan wadkaaga joogine iska fur isna si deg dega ayuu hawraarsan u yiri markaas baa labadoodiiba xagga qaaliga loo kaxeeyey halkaasoo uu islaantii laba dalqadood ku furay muddo gaaban haddii dhacdadaas laga joogo ayuu cali faarax dib wax u maamiyey inaan islaantu ka furayn ayuu iska dhaadhiciyey markaas buu siday arrintu u dhacday dhowr wadaad u bandhigay waxayse u sheegeen inaysan qiil u hayn sidaasna ay haweenaydu kaga furan tahay warkoodiisa ma uu yeeline wuxuu dib ugu noqday cilmidhagoodka imaankiisa ku ururay iyo axkaamtii furiinka ee uu culimmada ka maqli jiray markaas buu tiriyey gabay lix iyo toban qodob ka koobanoo uu ku muujinayo furiinkii dhacay inaanu ansax ahayn shareeco ahaanna ay islaamtu weli afadiisa tahay qaybaha hore ee gabayga ayuu ku sheegayaa arrimo dhowra oo ay ugu muuqatay inuu ku heli karo qiilkii ay wadaadadu u waayeen ma uusan qiil ku heli karin maalintii arrintu dhacday inuu ahaa nin la maagay oo la garaacay dabadeedna carooday inuu ahaa nin aan miyidkiisu dhammaynoo xuseeno uu jeclaa xabaal kaga yimid inuu ahaa nin xafiiska qaaliga loo taxaabay oo giddigiisba ay cabsiyey buuxisay inuu ahaa talada furiinku nin aanay iskiis uga soo go'ine ay rag baasi ku hambowriyeen inuu ahaa nin la qasbay oo aan warkiisu qabad lahayn qodobadaasi qaar kale oo uu soo wadaaba waxay la ahaayeen qiil uu afadiisii ku soo ceshan karo wuxuu yidhi ragow hadal isoo qaabiloon qaadan kari waayey oo igu qalloocoo haween laygu qabadsiiyey sow lix iyo toban hal oo wada qiso ah qiil ku heli maayo nin la qoday qujana loogu daray qadafna loo raacshay sow inuu caroodoo qarxada qiil ku heli maayo maantaa inaan waali qabay laysku qaban mayne qarnibuu ku dumay baan ahaa geeri qawjadahe sow inaan xuseen soo qabriyey qiil ku heli maayo nin lasoo qabtoo qaylin oo qaadi la horgeeyey oo qaab sarkaal iyo xafiis qoorta loo geliyey sow inuusan qowlki ansixin qiil ku heli maayo ninkii xaajadiisaoo qabya ah laga qayaysiiyey qudhiisana u yaaboo kurtiis qaafil laga yeelay sow inuu qiyaar laawo yahay qiil ku heli maayo naagtayda waa qabay rag bay qoolay berigii iyo qadar eebbahay buu ku dhacay kala qamaadkii iyo sowquluc haween waa ceshaa qiil ku heli maayo qushigay haddii aanan ku furin waxaan qiyaar mooday sow qaalibkaa layga yahay qiil ku heli maayo qalbigiiyo haddii aanan ka nacin qaararkii alaabta oo aanan soo qabanin sow qiil ku heli maayo gabayga intiisa dambena wuxuu cali faarax ku dacwiyayaa islaamtu inay iyadu furiinka dalbatay oo ay sidaas cagareeb ku ahayd isaguna uu ku shardiyey haddaysan reerka waxba kala tegin inay furan tahay ha yeeshee waxbay kala tagtay mudac gambada iyo timaha dhexdooda ugu jiray ayay isku ilowday sawtaasi qiil uma noqon karto laba dalqadood buu ku furay oo keliyahe iyana saw qiil uma ahaan karto uur baa ku maqnaaye sow suuragal ma aha inuu rabay inta aysan dhalin ka hor inuu ceshado xoolo aan yarayn oo meher ah welina uusan siin haddii ay ku leedahay iyana sawqiil uma noqon karayso weligeed haddii uu daba socdo oo rag oo idin uu ka hor joogsado sow isagu inuu dib u yeesho shareecadu kuma talin doonto oo taasina qiil uma noqon karto wuxuu ku soo gebagabaynayaa haddii intaan sheegay oo dhammi ay cirka u tuur noqoto saw haddeerba ma guursan karo oo halkaasna qiil iiguma jiro wuxuu yidhi qowlkeeda cagareeb wixii loo qabtaa xira eh qunjuraaf dhan baa layga guray qalab xisaabnaaye sow qori jabkinakay ku tahay qiil ku heli maayo dalqadaa qaraar lehe haddii aanan mid soo qaadin asuu ficilku qaab leeyahay iyo qowl la raacahayo sow inaan tacliiq hore qadimay qiil ku heli maayo qof hadday xublowdow ciddadu qaa'ib ka ahaato sow inaan rujuuc ula qasdiyey qiil ku heli maayo naagtaad wax badan qaawisoon qaadan meherkeeda qandaraas ka maqan weeye iyo qaan ay leedahaye qiimaha sakada gooya sow qiil ku heli maayo qasiidooyin baa jira sharci aan qooma ma lahayne khudbada shiikha iyo sow ardada qiil ku heli maayo meesha iyo qiyaamaha haddaan daba qaruudnaado oo aan qoobka cidu saarin oo layga wada qoofo sow inaanan qoyskii ka tegin qiil ku heli maayo qosh haddii la bido oo gabaygani qaybta geli waayo qabiltooda bannaan haatan sow qiil ku heli maayo waxaa la yidhi gabaygaas ayuu cali faarax ka hortiriyey qaaligii awal hore haweeneeda ka furi jiray markuu wada dhegaystay ayaa wadaadkii oo cilmidhigoodkiisa la amankaagsani ku yidhi waxba kaama ay furree orod afadaada kaxayso adigaaba axkaamta iga badiya igana odhan oge waa siday noogu warrameen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan oo la-aanta afka soomaaliga ee v o a inagoo haatan kusii siqayna gabagabadii barnaamijkeena aan ka codsado xaashe ibraahim aadan iyo qodobadii warka ugu dooroonaa mar kale aan ku bilaabaya daawuud war hadda ay v o edu ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in goor dhoweyd miino nooca dhulka lagu aasa ah loo yaqaano ama kusoo boodo lala beegsaday baabuur uu saarnaa guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ah duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab waxaa warkuu intaasi ku daray in guddoomiya muungaab uu qaraxaasi ka badbaaday oo uusan wax ku noqon laakiin oday nin oday ah oo wadadaasi marayay uu ku dhintay sidoo kalena haweeney iyaduna aagaasi joogtay ayaa qaraxaasi uu dhaawac halisi kasoo gaaray wixii warar ah ee waaweyn ee qaraxaasi lala beegsaday guddoomiya muungaab kusoo kordha waxaanu idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iyaga soo socda ee beri haddii alla idmo ugu yaraan siddeed iyo soddon qof ayaa ku dhimatay caasimada ku taala bariga waddanka libiya ee banqaazi iyadoo ay xogaga dowladda libiyana ay isku raaceen ay isku dhaceen fallaago islaamiyiina sabtidan iyo waa sabtidii shalay iyo xaddan maanta ah warbaahinta dowladda masarna waxa ay sidoo kale tabisay dhimashada saddex iyo labaatan qof oo masaari ah oo ku dhintay caasimadda libiya ee tripoli kadib markii uu gantaala ku dhacay gurigooda oo ku dhowaa garoonka diyaaradaha halkaas oo dagaal faraha looga gubtay uu ku dhex marayo maleeshooyin iska soo horjeeda kaasoo galay toddobaadkii saddexaad xamaasna waxaa xamaas ayaa sidoo kale iyana si habsan ah waxay u ogolaatay xaddan maanta xabad joojin afar iyo labaatan saacadood oo dhinaca biniaadminimada ah oo dhacda kana dhacda khaza laakiin israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadi doonto inay duqayso dhuumaha dhulka hoostiisa ee ay xamaas u adeegsato inay si qarsoode ah hub iyo dagaalyahanaba kusoo geliso israa'iil daawud
aad i aad iyo aad aad umahadsan tahay caashe ibraahim aadan iyo qodobadii ugu daronaa marka linoo dulmaraysay haatana kaalimihii sugaanta dhinaca nabi ammaanka barnaamijkeena fiidnimo halkaasi ayuu inooga dhan yahay waxaa halkan wadiir uga soo jeedina anigoo haddaa uu daweysay caashi ibraahim aadan tan intaan dib u kulmayn waa v o a idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.